wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga duuligoboleedka puntland ayaa magaalada garowe ee caasimadda maamulka askada afurta qorshaha horumarinta degmooyinka qiimeynta baahiyaha iyo jaangoynta barnaamijyada horutobinta ula degmooyinka maamulka puntland wasaaradda qorshaynta duuligoboleedka puntland ayaa wada diyaarinta qorshaha afaraad ee horumarinta puntland maadaamuu qorshihii saddexaad dhamaada agaasimaha guud ee waaxda statiksa wasaaradda qorshaynta duulgoboleedka puntland ayaa ka warbixiya ahamiyadda daafurka barnaamijkan uu leeyahay duulgoboleedka puntland
ama bax u ah booqashada degmooyinka sidaa la wada socotaan shantii sanaba puntland marba waxay samaysaa qorshaha horumarinta qorshihii saddexaad wuxuu dhammaaday disembar dabcan hadda waxaa socda marka diyaarinta qorshihii afraad oo muddo socon doona haddii alla idmo waxaa la yidhaahdo qorshahan wuxuu ka koobnaan doonaa laakiin waxaan rabnaa qaabka loo qabanayo inaan sheego qorshahan wuxuu ka duwan yahay habka loo diyaarinayo sidii loo diyaarin jiray qorshayaashii hore qorshayaashii hore wuxuu ahaa qorshayaal heer wasaaradeed iyo mataqaanaa halka laga diyaarsho laakiin kan wuxuu noqon doonaa mid laga soo bilaabi doono hoosta iyadoo watashiyada la samaynayo degmooyinkii maadaama puntland sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkii horreebay ay maaraysay inay degmooyinka puntland soddon lix ka mid ah ay ka qabato waxa la yidhaahdo doorashado dadweynuhu ay ku soo dooranayaan golahooda deegaanka marka waxaan rabnaa si loo xojiyo maamul daadejinta iyo mataqaanaa dimuqratishationka iyo wadatashiga loo dhan yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta maamulka puntland maxamed xasan ibraahim ayaa howlwadeennada daadejinta barnaamijka horumarinta duulgoboleedka puntland kula dardaarmay inay daadejiyaan barnaamijka maadaama uu kooban yahay wakhtiga haystaan degmooyinka loo diran ay yihiin kuwa aada u badan
barnaamijyadaasi horey loo soo sameeyey qorshihii shanta sana ee hadda samaysmi doonana inuu maaragtay awoodda saaro horumarinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka iyo productionka inuu maaragtay awoodda saaro marka taasina waxay noo noqon doontaa waddo cusub oo runtii aan maaragtay xoojinaysa isku tashigii maxaa yeeley markaa dhaqaalahaaga adigu aad ka fikirto qorshahaagana aad ku dartay sidaa dhaqaalahaaga ku hormarin lahayd waxaa imaanaysa maaragtay inaad adigu wax qabsato iskuna tashato waxaan runtii la dardaarmayaa tiimka maanta baxaya ee aadaya degmooyinka soddon iyo lixda degme ee doorashada ka dhacda ee puntland tiimkaas waxaan aad iyo aad ula dardaarmayaa in maadaama wakhtiga aad haysataan uu aad u yaryahay shaqadiina maaragtay effectiveneskeeda inaad maaragtay aad u xoojisaan